dagaalka wuxuu ka dhacay deegaanka kulanjareer oo u dhexeeya degmooyinka waajid iyo xudur oo gobolka bakool ka tirsan wuxuu socday iskorimaadka muddo ka badan saddex saacadood iyadoo wararka laga helayo gobolka bakoolna ay xaqiijinayaan inay ku geeriyoodeen ilaa siddeed ruux oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamay wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in muddo kooban ay shabaab la wareegeen gacankuhaynta deegaanka kulanjareer laakiin markii dambe waxay soo gashay gacanta ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo iskaashanaya wasiiro iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa gobolka bakool iyagoona dhiirigelinayay howlgallada ka socda gobolka bakool wasiirka maaliyadda koonfur galbeed sheekh xasan ibraahim lugbuur oo khadka telefoonka v o a kula hadlaya isagoo ku sugan gobolka bakool wuxuu sheegay koox dhuumaalaysanaysa inay soo weerareen deegaanka kulanjireer kuwaasi oo aan ku guulaysan buu yidhi inay gacanta ku hayaan deegaankaasi
gacmo bira ayaa loogu jawaabay baktigooda ninkii meesha soo weerartay ayaa meesha wada waran alxamdulilah ubadiina hadda ilaahay waa ka badbaadiyey dhibaatadii ayna soo socdeen meeshay ku baabacday taasna waa kuu sheegaya insha allah dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo iskaashanaya ayaa maanta si buuxda ula wareegay deegaanka barbaare oo ka tirsan degmada qansax dheer ee gobolka baay waxay la wareegeen ciidanka deegaanka barbaare iyadoo uusan wax iskorimaada ka dhicin malaaq mudiyow maxamed iftiin oo ka mid ah odayaasha kasoo jeeda barbaare ayaa v o a u sheegay inaysan jirin barakac iyo dhibaato soo gaaray dadka deegaanka barbaare markii ciidamadu ay halkaasi gelayeen awaal barbaar helaabte halkasaamigihayti waa ka nabad ifyaan ilahay inka bariysay iyo ciidamadii huwankahay ida socday dowladda iyo koonfur galbeed iyo amison ida socdo ayaa galanta laka dheki dhabnama ku dhiina alxamdulilah si nabadhawa macnaa adii deganaytna kasii degante wal dhibaato adeerina malana mankii nabaddiidka ahay oo dhibaatada wada jiray diinta ka qaraawaday dadka dhammaayayna iyoona lugaashoo la bahan ilaa al'aanana wal daba joogo godii goof miidba galaan ku daba seedo doona ilaahay idin shay may warsadaan haddana guulita hadda socota intii kugu imaadona ilaahay usuna hanin kordhiyo mayna fadaana godii goof miid oo galaan intii gacantaha ka dhigno baalbaa nabadiya wada barbaare oo ah deegaan istaraatiiji wuxuu dhaqaale ka soo geli jiray kooxda al-shabaab la wareegitaanka dowladda deegaanka barbaare ayaa imaanaysa xilli maanta degmada diinsoor oo barbaare u jirta afartan iyo shan kilomitir oo keliya ay gaareen madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyagoona halkaasi kula kulmay dadka deegaanka iyo saraakiisha maamulka degmada diinsoor ee gobolka baay waxayna kala hadleen in la taageero dowladnimada mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo